بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وصaxبiه أجمaعين waxaa noo bilaabanaya dersigeenii konton iyo labaad ee kitaabkeenii adurar اlbahiya fi ma ylزm اlmukalafa min اlculuum الsharciya fasl fi anwaaci الsoom soomka anwaacdiis ayuu fasal yahay anwaacu sawmi soomka nuucyadiisu arbacatun afar weeye alawalu nuuca koobaad almafruud waa soon la waajib yeelay wahwa soomka la farad yeelay sawmu ramadaana bisha ramadaan oo la soomo weeyaan wa sawmu lmanduuru soomkii lagu nadray weeye soomka nadarka ah wa sawmu lmanduuru wa sawmu alqadaa'i qadaha soomkiisu waa soom waajibah wa sawmu soom weeye soomkaasu fil kafaaraati kafaara gudyaalka dhexdooda ahaaday wadaalika kafaara gudyaalku ka kafaarati dhihaari dhihaarka kafaara gudkeedii mathalanba iyo walqatli dilka kafaara gudkiisii la kafaara gud bay leeyihiin kuwaasoo kaleeta weeyaan oo qofku marka uu bixinayo kafaara gud laga rabo xagga dhihaarka ama kafaara gud looga rabo qatliga oo kaleeto waa soom weeyaan waa waajib waa kafaara gud ay waajib tahay soomkooda in laysraacraaciyo kafaara gudka qatliga iyo kafaara gudka ka yimaad xagga dhihaarka weeyaan soon oo kale markii la yidhaha waa lagaa rabaa masalan ba dhihaarkii oo kaleeto addoon inuu xoreeyo hadduu awoodi waayo lixdan miskiin ou quudiyo hadduu awoodi waayo lixdan maalmood ou soomo marka soomkaas waa soom waajiba weeye walqatli dilka kafaara gudka ka yimaada soonkeeduna waa soom asna waajibah athaani midka labaad almuxaramu waa soom la xaraam yeelay waa maalmo aysan kuu bannaanayn inaad soomto wahwa sawmu lciidayni labada ciidood soomkood waa xaraam ma kuu bannaana wa ayaami tashriiqi hilbawaradka maalmihiisa in la soomana waa xaraam wa sawmu lxaa'idi gabadha xaa'idadaas soomkeeduna waa xaraam oo uma bannaano inay soomto wannufasaa'i gabadha nifaaska qabta inay soomtana ma bannaana wa sawmu yowmi shaki shakiga maalinkiisa soomkeeduna ayaduna ma bannaano oo maalinta la yidhaahdo yowmu shakiga in la soomo qofka uma bannaana yowmu shakiguna waxa weeye waa maalinka bisha la yidhaahdo shacbaan ama soondheere loo waxaan rabaa shacbaan ee maalinka soondheere loo yaqaano maalinka ay soddon tahay weeyaan maalinka ay soddon tahay baa la yidhaahdaa waa bisha shacbaan maalinkay soddon tahay oo dadkii ay isla dhex marayaan bishii ramadaan baa la arkay qof arkayna lama hayo qof ka mara kacayna lama hayo ama dad aan shahaadadooda la aqbalaynin oo addoommo iyo fusaqo iyo sibyaan iyo macnaha sheegay oo dheen innagaa ka markhaati a maalinkaa in la soomo ma bannaana bilaa sababin maxaa yeele maalinkaa qofka sooma nebi moxamed waa ku caasiyey calayhi salaatu wasalaam man saama yo man saama yowma shaki faqad casaa abalqaasim maalinkaa qofkii soomaa nebi moxamed abalqaasim waa kunyadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam nabiguuba ku caasiyoobay lama soomi karo marka yowmu shaki waa maalinka bishaa soddon ay marayso galabto caawo kale soddonku ay macnaha buuxin laheed weeyaan cirkana wax caad a ma saarna weli soddonkii ma noqon caaway soddon noqonaysaa haddii lagu daro calashaan habeenkaas las soonka layskalama ordo horta hubi weeye soonkii wixii aad ku soomi laheed maalinkaa layskama soomi karaa lagu yidhi bilaa sababin sabab la-aan u bannaydo hadduusan sabab u bannaydo qofku uusan haysanin hadduu laakiin sabab u bannaydo leeyahay masalanba horay buu maalinkan ugu nadray inuu soomo yowmu shaki in uu ku ridana lam yaqsir iqaacahu fiih nadar buu macnaha waxa weeye ou nadray ousa arrinta asaga ula qasdinin waa loo ogol yahay maalinkaa marka inuu soomo ama waa qadoo kaleeta weeyaan qade walow sunno ka tagtaba ha qadaynaye waa loo ogol yahay iyadana sababuu marka haystaa weeye laakiin bilaa sabab la iskama soomi karo maalinkaa athaalithu qaybta saddexaad wa sawmu yowmu shaki dhe bilaa sababin wa sawmu nisfi barkii soomkiisii ayaa xaaraam ah niskii athaanii labaad oo min shacbaana bisha soondheeraha ka mid a niska dambeo shacbaanka soon in layska soomo iyadana waa xaraam ilaa an yasilahu soomkaa inuu la xiriiriyo mooyee bimaa qablahu midkii ka horreeyey oo niska wixii ka horreeyey inuu la xiriiriyo maahane toban iyo shan ayuu soomay toban iyo afartii bishuu soomay toban iyo shantiibuu soomay toban iyo lixda markaa soom sunna uu iska sii wadan karaa maxaa yaele maa qabligiibuu la xiriiriyey ow yasuumahu ama inuu soomo mooyee lisababin sabab inuu u soomo mooyee niska dambe layskama soomi karo weeyaan oo sababta maxaa ka mid a sababta uu u soomi kara waxaa ka mid a qada lagu lahaa oo wakti kale u waayey ayaa waktigaas ku soo aaday waa soomi karaa weeyaan markaas ama maahane waa muwaafaqa ayaa la yidhaahdaa wa muwaafaqatan licaadatin lahu baa la yidhi maalinna wuu soomi jiray waxaan rabaa maalinna waa afuri jiray sidii nabiyullaahi daa'uud oo kale calayhi salaam waa soonkii nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam soom midka ugu fadliga badani waa soomka nabiyullaahi daa'uud kaana yasuumu yowman wa yufdiru yowman weeyaan wuxuu ahaa mid maalinna sooma maalinna afura ama caadada uu lahay waxaa ka mid ah wuxuu soomi jiray isniinta iyo khamiista labadii maalin oo nabigeenna subanba soomi jiray calayhi salaatu wasalaam labadii maalin waad ku soomi kartaa niska dambe maxaa yeele horaad u soomi jirta weeyi soon marka aan wax cillada aan lahayn baa layidhi oon sabab lahayn oon wax meel oo laga tix raaca aan lahayn niska dambe oo sunno ah qofku inuu iska bilaabo oo markii la yidhaahdo bishan niskeeda dambe maxaad u soomaysaa maalmahan soonka u bilowday maya aniga waxaan rabaa in ramadaanka markuu igu dhasho anigoo soonka u bartayba inuu yimaad baan rabaa saasuu ku leeyahy ma lagu ogolo waa ka xaraam weeyi oo nabigeennu waa diiday sala allahu calayhi wasalam niskaa dambe in layska soomo athaalithu qaybka saddexaad oo iyadana aan la ogolayn oo soomka qaybihiisa ka mid ah almakruuhu waa soom karaaha weeyaan qayb waajiba waa soo marnay soom ay waajib qofka ku tahay qayb ay xaaraam ka tahana waa soo marnay maalmo aan la soomi karin iyo wakhtiyo aan la soomi karin waxaan gelaynaa owqaadda soomku karaahada ou noqdo soomka karaahada ah wadaalika ka ifraadi yowmi aljumcati jumcada maalinkeedu soon lagu kali yeelo lagu gooni yeelo qofku inuu yidhaahdo maalin walbo jumco anigu waan soomayaa oo waxaan rabaa in jumcadu waa maalin khayr badane aan jumco walba ka jumco ka jumco aan soomo jumco walba aan soomo waa karaaho weeyaan xaaraam maaha laakiin waa karaaho karaahada waxaa looga jeedaa haddii aad iska dhaafi laheed thawaab baad heli laheed laakiin haddii aad samaydo thawaab baa meeshaa kugu dhaafayo weeyaan waa karaaha baa la yidhi maxaa yeelay maalinkaasu waa sayidul usbuuc maalinkii nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa maalinkii usbuuca sayidkiisa lagu magacaabay awil sabti ama sabti ka sabti qofku inuu soomo awil axaddi ama axadda inuu ku gooni yeelo bisiyaamin axadda kaliya soon inuu ku gooni yeelo ama sabti kaliya soomka inuu gaar uga dhigo ayaduna waa karaaha baa la yidhi haddii aan wax sababa loo haynin hadduu maalinna soomi jiray maalinna afuri jiray ee maalinkii la soomayay jimco ay ku soo aado sabab baad leedaa dhib ma leh hadduu qofku maalinna soomi jiray maalinna afuri jiray ee maalinkii uu soomi jiray sabti ku soo aado dhib ma leh maxaa yeele sabab buu markaa leeyahay weeyaan marka karaaha noqon maysa baa la yidhi karaaha noqon maysa weeyaan waxaan kaloo karaaha noqonaynin hadduu jumcada iyo sabtiga isku darayo ama hadduu sabti iyo iyo axaddaba laba maalmood wada soomayo ayadana karaaha maahan karaahadu waxay imaanaysaa waxa weeye ifraad markii maalinka keligii lagu gooni yeelo oon wax horay kala socda iyo wax ka dambeeya aan la arkinin taas weeyaan waxaa kaloo iyadana karaaho ah wa siyaami dahri sanadka soomkiisa liban baa loo kohdaa khaafa manku ka cabsaday dararan dhib ka cabsaday weeyaan sanadkoo dhan inuu soomanaado sanadka maalmo aan la soomi karin baa ku jira oo soomku xaaraam yahay oo maalmahaas maxay ahaayeen soomka uu xaaraam yahay maalmaha soomka uu xaaraam yahay waxaa ka mid ah athaani almuxaramu wahwa sawmulciidayni wa ayaami tashriiq baa ka mid a waa soo marnay hilbaweradka maalmihiisa ayaamu tashriiq baa la yidhaahdaa hilbaweradka maalmihiisu waa maxay waa maalinka bisha muxaram ay tahay kow iyo toban waa maalinka ciidda ka dambaysa weeyaan kow iyo tobanka labiyo tobanka saddexiyo tobanka saddexdaas maalin waa sida ciido ciidoo kale weeye lama soomi karo ayagana marka sanadkoo dhan qofku inuu soomanaado waa karaaha marka la odhanayo maalmihii xaaraamta ahaa lagu derin maayo maalmihii soonku mamnuuca ka ahaa haddii laga reebo sanadka intiisa kaleetoo dhan qofku inuu soomanaado waa u karaaho laakiin qofka ay karaaho noqonayso waa qofkii ka cabsanaya dhibaato inuu kala kulmo weeyaan darar yubiixu tayamum yacnii heer uu gaaro qofku inuu indhabeelo heer uu gaaro inuu weese qaado kari waayo oo markaa waxa weeye arrintaasu ay gaarto oo waxyaabihii booraysiga heer uu gaaro manfacatu cudwin oo dhan inuu waayo xibin dhan manfacadiisa in la waayo ou dhega beelo ou aragti beelo ou jirkiisii dhibkaa gaarsiiyo sidaas hadduu gaarayo oo naftiisa dhib uga baqayo sanadkoo dhan inuu soomanaado waa karaaho ow fawaata xaqin ama xaq lagu lahaa tigiddiisuu ka cabsanaya fawaata xaqin waxa weeye xaq waajib ku ah ama manduub u ah ayuusan samayn karin sanadkao dhan hadduu soomanaado masalan taraawiixdii inuu tukado ma awoodayo salaatu duxadii inuu tukado ma awoodayo arrintaas ayuu ka baqayaa weeyaan ayuu ka baqayaa baa la yidhi hadduu arrintaa xaqiijiyo inay ku dhacayso ama ay maladiisa ku qaalib noqoto shay waajiba in uusan samay kari doonin hadduu sanadkao dhan soomanaado markaa soomkaa sunnadaaha soomkaa sanadka la daa'ima xaaraan buuba noqonayaaba xaaraan buuba ka noqonayaa baa la yidhi waxaan gelaynaa qaybta ugu dambaysa oo afaraad afar qaybood baa soonka anwaacdiisa loo qaybiya han dhahnay soonku mar waa waajib mar waa xaraam marna waa karaaho marna waa sunno qaybtii sunnada ahaydna waa ka alraabicu qaybta afaraad sawmu tadawuci soomka sunnadaa weeyaan wahwa soomka tadawuca ama sunnada la yidhaahdo sawmi sawmu carafata maalinka yowmu carafo soomka la soomo weeyaan maalinka yowmu carafo soomka la soomo waa sun maalinka bishu ay tahay bisha la yidhaha arafada ama dilxija la yidhaahdo ay sagaalka marayso waxaa loo sunneeyaa maalinkaas likayri alxaaji qofka xajka gudanaya mooyee dadka kaleeto ayaa soom loo sunneeyaa inta kale soom baa loo sunneeyaa weeyaan qofkii musaafirkahayna ka reeb qofkii xanuunsanaay iyo qofkii xajka gudanayay saddexdaas ka soo reeb saddexdaas ayaga maalinkaas soom looma sunneeyo laakiin inta kale soom baa loo sunneeyaa qofka xaajiga ah inuu afuro ayaaba sunno ah qofka xajka gudanaya weeye si uu daacaadka awood ugu yeesho iyo acmaaja xaj xajka weeyaan qofka musaafirkaana haddii soonku uu dhib ku yahay haddee waxaaba loo sunnay jirayba oo u fiicnaa inuu iska afuro qofka xanuunsanna isaguu la mid yaho soonku hadduu dhib ku yahay oo uusan awoodin ayadana inuu iska dhaafaa loo sunnayo iska afurnaado marka calaa xaasil soomka yoomu carafa waa sunno qofkii aan xajka joogin waxaa kaloo sunno ah wa sawmu caashuraaa iyo wataasucaa bisha la yidhaha muxaram maalinkay toban tahay yowmu caashuraa ayaa la yidhahdaa yowmu caashuraa bisha iyo muxaram maalinkay tahay sagaalna yowmu taasucaa baa la yidhaha waa laba maalin oo isku xiga weeyaan labadaa maalin soonkooda waa la sunneeyaa soomu caashuraa waa la sunneeyaa sanadkii lasoo dhaafay oo dhan dembigeedii ayaa lagu dhaafaa buur nabigeenu calayhi salaatu wasalaam dembigeediaaba lagu dhaafaa weeyaan maalinka yowmu taasucaana hadda nabigeenna wuxuu yidhi lain buqiitu ilaa qaabilin la asuuma nas taasica lain baqiitu ilaa qaabilin la asuuma na taasica haddii aan gaadho sanadkan kan ku xiga buu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam sagaalkana waan soomayaa buu yidhi nabigeennu waa midna waa samayn doonaa midna waa sameeyey waatan la yidhaahdo marka iya labadaas maalin waa sunno soonkoodu waalxaadi cashara min almuxaram maalinkay bishu kow iyo toban tahayna waa sunno in lagu daro oo asxaabtii nabigu waa fiican taha bay dhihi jireen in lagu daro waa lixusuuli alixtiyaad weeyaan si loo dadaalo oo aan labadii maalin oo khayrka badneed kuu dhaafinin marka waxaa sunno ah in la soomo waxa weeye maalinka bishu ay sagaal tahay maalinkay toban tahay iyo maalinkii waxa weeye kow iyo tobanba ay tahaba saddex maalin oo isku xiga weeyaan sidaas baa fiican bay ay leeyihiin in laisku kulligoodba la israaciyo waa lixusuuli alixtiyaad bihi ka taasici wa yusanu sawmu cashri almuxaram alawal tobanka bisha muxaram oo dhanna haddaad soomi karto in la soomaaba fiican baa la yidhi sida ay sunno u tahay bisha arafada tobankeeda horoo dhan qofkii samayn kara ilaa waa tobankii khayrka badnaaye oo nabigeennu ammaanaya in lasii soomo waxaa kaloo sunno ah lixda maalmood oo wadaca la yidhaahdo haddii ramadaanka ilaahay noo dhammaystiro ilaahay na gaarsiiyo ilaahay hana gaarsiiye waxa weeye lix maalmood oo wadaca baa la sooma oo laba bilood ajirkood u dhikama soddonka maalmood oo ramadaanka qofkii sooma wuxuu la mid yahay toban bilood qof soonnay oo kaleeto lixda maalmood oo wadaca qofka soomana sanadkoo dhan qof soomanay baad lamid noqonaysaa marka maxaa yele lixdan maalmood baa kuusoo xasilaya halkii maalinba toban maalin ajirkeed baa lagu helaa man jaa'a bilxasanati falahu cashru amhaaliha buu ilaahay leeyahy hal wanaag qofkii sameeya toban laabkeed buu leeyahay hal maalin qofkii sooma toban maalmood qof soomanay buu la mid yahay marka qofkii soddonka ramadaanka sooma ee lixda maalin oo wadacana ku xijiya nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sanadkoo dhan qof soomanaa ayuu la mid yaha buu nabigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam waa darajo marka aada u weyn yaysan kugu dhaafin doqonnimo kugu dhaafin weeyaan haddii ilaahayba na gaarsiiyo insha allah wa sawmu sittin lix soomkeed baa la sunneeyaa lixdaasoo min shawaalin bisha soonfurka la yidhaha ka mida lixdaas maalmood waxaad soomi kartaa bisha dhexdeeda oo dhan baad ku soomi kartaa laakiin waxaa u fiican ramadaanku markuu dhammaado oo maalinka ciidda ah ciidda la tukado ilaa lama soomi kare eh lixda maalmood oo ku xigta soom sidaas baana dhinac walba ku fiican weeyaan sharciga saasaa ku fadli badan qofkii tajribeeyana sidaas baa u fadli badan maxaa yeelay mar haddii aad bilowdo inaad afurto dib looma soo celin karo naftaadu waxay la qabsaneen mar labaad inay haddana iska afurnaato marka inta naftaadu ay u rabaysan tahay soonka waa inaad soomka sii wadaa weeyaan ood waddacana ka faa'iidaysato wa yusannu waxaa la sunneeyaa tawaaliiha lixdaa xiriirkeeda bil ciidi ay la xidhiirsato waa sunna weeyi lixdaas maalmood oo waddaca ah in ay la xidhiirto ciidda oo waxa weeye mubaadaratan bilcibaada iyadoo fadligaa weyn lagu dadaalayo waxa weeye waa sida fiican sidaas weeye waxaa kaloo ka mid a soomka sunnooyinka ah oo nabigeenniisuu banaan laga soo guuriyey calayhi salaatu wasalaam wa sawmu alayaami albiidi maalmihii in la soomo maalmihii albiidi ee cadcaddaa waa maalmo habeenadooda dayaxoodu cad yahay ayaamulbiid waxaa loogu bixiyey waa maalmihii nabigu abi hurayra iyo u dardaarmi jiray inaysan ka tegin weeyaan soonkooda ayaamulbiidna waxaa loogu bixiyey habeenkooda dayaxiisaa iftiimaya weeyaan wa hiya maalmahaas soonkoodu fadli badan yahay oo iyagana la ammaanay in la soomo oo waxa weeye nabigeennu abudharu alkhafaari buu soonkooda faray asxaabtu abi hurayrana waa kii dhihi jiray nabi moxamed baa ii dardaarmay waa maalmo khayr badane maalmahaas waxa weeye athaalisa cashara bishu markay marayso toban iyo saddex waalraabica cashara bishu markay marayso toban iyo afar waalkhaamisa cashara bishu markay marayso toban iyo shan min kulli shahrin bil walbaba bil walba waxaa sunnaa qofkii awooda oo soon waajiba qofkii lagu leeyahay qadihii waajibkuu soomaya sunnooyinka aan ka hadlayno waa dadka aan waajibka lagu lahayn maxaa yeelay sideeda sunnadu waa ribixii faa'iidadii weeyaan faa'iidada waxa weeye waxaad raadin kartaa markii aad ra'sulmaalkii ra'sul cibaadadii ilaaliso waajibkii lagu cadaabayey baa kaa maqan marka sunnaan iska wadayaa ma odhan kartid oon iska samaynayaa ayadoo waajibaad lagu leeyahay qofkii og in qadooyin lagu leeyahay soom qada ah sunnooyinkan hadda aan ka hadlayno meeshuu samayn lahaa waa inuu qadaha wadaa weeyaan wadaca meeshaad soomi laheed maalmihii qadaha lagu lahaa dumarkao kaleeto aad bay ugu badan yihiin gabadhii aan macnaha qaybo badan oo ka mid a waxay noqon kartaa in ramadaanka inta lagu jiro mar ayay waxa weeye ilma nuujinayso soonka awoodi weysay oo ilmaha la nuujinayo marka loo afurin karo waa goorma haddii aad u baqayso carruurkaaga haddii aadan nuujinin oo naftiisa dhibaata inay gaarto oo caano uu kaa nuga waayo wax kaleetou cunayana ma leh ma noolaan karo adigiina haddii aad sooman tahay waxba kaa heli maayo naftiisaad u baqday in wax gaaraan waa lagu ogol yahay inaad afurto soo ma aha markaas weeye marka laga hadlayo aad ruksada haysato amaa canugii wax kalow cuni karaa wax caano kalow cabbi karaa dhibaato haysataba lama arko adigiina waad soomi kartaa adoo ilma nuujinaya waa inaad soomto ilaa waad awoodaa cabsi la baqayana meesha ma taallo weeyaan waxaa lamida masalanba gabadha uurka leh haddii aysan cabsi nafteeda hadday u qabto ama carruurkeeda ay u baqayso ruqsaa shareecadu siiday oo markaa waxa weeye ay afurto oo ay afurto weeyaan marna waxaa laga rabi doonaa qado kale ah marna waxaa laga rabaa qada iyo fidyaa la yidhaahdaa qadaha iyo fidyada marka laga raba waxa weeye waa markii canuga kaliya ay u cabsato weeyaan labada goorba laakiin nafteeda hadday u baqdo ama nafteeda iyo canuggeeda ay u baqdo gabdhaha gabadha uur kale ama gabadha ilmaha nuujinaysa markaas waxaa laga rabaa sida a'immada islaamka imaamu shaaficiya caddeeyeen waxaa laga rabaa kaliya alqadaa laakiin carruurka markay u baqdo alqadaa waalfidya markaas weeyaan inay qadaydo raashinna bixiso calaaxaasil waxa weeye gabadhii lagu leeyahay iyo qofkii lagu leeyahay gabarh kaliya shardi maahan rag iyo dumarba qofkii soon qadaa lagu leeyahay sunnooyinkan inuu soo aado maahan waa inuu horta waajibka marka hore iska soo kamilo waajibkii ilaahay dayn baa lagugu leeyahay nabigeennu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam daynta ilaahay kugu leeyahay ayaa ku habboon in la oofiyo ou yidhi nabigeennu sala allahu calayhi wasalam marka daynta markaad iska soo dhammaystirto ayaad sunnooyinka u soo gudbin kartaa salaadaha la tukanayana waa sidoo kale iyadoo salaado qadaa lagugu leeyahay inaad tidhaha taraawiixdii iyo sunnooyinkii iyo rawaatibtii iyo salaatuleylkii iyo salaatu duxadii iyo kulli waxaasoo dhan waxaa ka horeeya waajibka markaad tukato addaha la yidhaahdo qadaha waa inaad ku xijado weeyaan qadaha ayaad ku xijinaysaa la yidhaahdaa wey ku xijinaysaa weeye ee ayaamka la yidhaha ayaamulbiidku waa saddexdaas maalmood bil walba waa sunno in laga soomo qofkii sida aan sheegnay ah weeyaan bishu markay tahay maalinkay toban iyo saddex marayso maalinkay toban iyo afar marayso maalinkay toban iyo shan marayso ayaamulbiid baa la yidhaahdaa habeenadeeda dayaxa ayaa aad u ifaya ayaamtii cadcadeed baa loo bixiyey waxaa kaloo sunno ah ayaamta la maalmaha la yidhaahdo ayaamu suudka ayaguna waa sunno soonkoodu wal ayaami ayaa maalmihiibaa la sunneeyaa ayaamtii assuudi madmadoobaa waa maalmaha habeenadoodu ay mugdiga tahay oo dayaxa aan lahayn wahiya ayaamta ama maalmahaasi althaaminu waalcishruuna waa labaatan iyo siddeed bishu markay marayso iyo wataaliyaahu labada la xidhiirta labaatan iyo sagaal iyo soddonka saddexda habeenoo bisha ugu dambayda habeenadeedu waa mugdi maalmaheeduna waxa weeye waa ayaamu suud baa loo bixiyey saddexdaas bisha ugu dambaydana waa sunno in la soomo oo iyagana waa la sunneeyaa faa'idatun haadihi middaani faa'idatun faa'iido weeyaan kitaabku wuxuuna leeyahay masaladaani waa faa'iido laa yushtaradu lama shardiyo fii sawmi tadawuci soomka sunnada ah asaga lama shardiyo tabyiitu niyati niyada in la bariyo walaa tacyiinuhaa niyada in la cayimo shardi maahan weeyaan waa masale shar aan ka soo hadalnay soomku hadduu yahay soom waajiba habeen walba niyadiisa in la niyeysta ayaa waajiba weeyaan man lam yujmic isiyaama qabla alfajri buu nabigeenu leeyahy man lam yubayit isiyaamana waa soo aroortay qofkii aan niyada la imaan salaada subax intaysan dhalan ka hor soom uma jiro yiri nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa soomka waajibka ah soomka waajibka ah habeen walba waa in ramadaanka aad niyeysato inta habeennimo marka la afuro iyo marka salaad subax dhalato inta ka dhaxayda niyeyso markaad doonto qalbiga ku qabo weeyaan inama alacmaalu binniyaat ayuu yiri nabigeenu calayhi salaatu wasalaam acmaashu waa niyo wa inamaa likulli imri'in maa nawaa qof walba wuxuu niyeysta buu leeyahy haddaadan niyo la imaan hadda cibaado kuu jirta lama arka weeye soomku hadduu laakiin sunno yahay shalaa masaladan ka soo hadalnaye shardi maaha habeenkii niyada in lala yimaado waxaa bannaan barqadii inaad go'aansato maanta inaadba soontaba maalin khamiisa waxaad aragtay barqadii adigoo maraya war maanta maxay tahay waa khamiis alla khamiista nabigeennu waa soomi jiray calayhi salaatu wasalaam anna waa inaan maanta soomaa waad dhihi kartaa weeyaan oo saacaddaaba iska niyeysataba gelinka hore gelinka hore wixii lix saac ka horeeya wixii duhur ka horeeya baa looga jeedaa kabacdi laga hadli maayo gelinka hore weeyaan waad niyeysan kartaa laakiin waxaa shardi ah wax soon buriya in aadan waxa weeye wax soon buriya inaadan la imaanin ee adigoo saaka waxa weeye iska cabi quraacdaadi iska cunay barqadii inaad tidhaahdo soon baan niyeysanayaa may ma la ogola taas laakiin xala sidaad u jiifatay wax soon buriya kaama dhicin salaad subax markay dhalatay laga bilaabo barqadiibaa waxaa kugu soo dhacay inaad soomto soon sunnaah way bannaan tahay nabigeenni subanaay bayna ka dhacday calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu yidhi kitaabka imaamku wuxuu yidhi sheekha kitaabka qoray shardi maaha soomka sunnada ah tabyiitu niyati walaa tacyiinuha niyada in la bariyo oo inta habeennimo la niyeysto shardi maaha maxaa yeele nabigeenna diinta looga daydaa nabi moxamed baana barqadii iska niyeystay calayhi salaatu wasalaam in la cayimana shardi maaha oo tacyiinkii sida ramadaan oo kale aan ku soo marnay isaga shardi uma aha wuxuu kaloo masaladaa noo sheegayaa qofku markau sooman yahay soom waajibah ma goyn karo oo ma dhihi karo waan ka baxayaa barqadii soomkii uu iska dhaafaya ma dhihi karo laakiin soon sunnaa markaad soomantaa waxaa kuu bannaan inaad joojido dad baad u timid oo waa lagu marti qaado waxaad tidhi waa soomanaya anugu maanta waa khamiis haddii dadkaa ku marti qaaday yacnii ay ku kalsoon yihiinba iyo dadkaa duyuufta ah oo kula joogaahi inaad afurto waa inaad waxa weeye qalbigooda dejido weeyaan waad ka bixi kartaa soomkii soom sunnaa hadduu yahay adigaa u taliya waad ka bixi kartaa waana taam yeeli kartaa qadana lagaama rabo hadduu noo sheegaa waa kan waman talabasa qofkii gudagala bisawmi tadawuci soomka sunnada ah falahu wuxuu leeyahay itmaamuhu dhammaystirkiis walahu wuxuu kaloo leeyahay qadcuhu jariddiisa ama joojintiisa walaa qadaa calayh korkiisana qada ma ahaanin soom sunnaa qofkii gudagala waxaa u bannaan in uu taam yeelo waxaa kaloo u bannaan hadduu doono inuu joojiyo qadana lagaama rabo lagu dhihi maayo soomkii waad joojidee soo qaday lagu dhihi maayo soomka fadaa'il badan buu leeyahay nabigeennii suubanay baa ka hadlay leyla leylo la yidhaha leylatulqadri oo fadli badan buu leeyahay tobanka ugu dambeeya nabigeennu calayhi salaatu wasalaam ictikaafka ayuu badin jiray masaladaa ictikaafka iyo tobanka ugu dambeeya fadliga ay leedahay iyo darsigeenna beri ayuu noo raaci doonaan uga hadli doonaa fasalka haddii ilaahay idmo kabacdina waxaa noo bilaabanaya kitaabualxaj waalcumra xajka iyo cumrada ood og tihiin darajada iyo qiimaha ay leeyihiin fadaa'isha ay leeyihiin oo ramadaanka markuu dhammaado xaj baa la xidhan karaa xaj baa bilaabanaya waktii la xidhan lahaa kitaabkaana xajka iyo cumradaba aad buu uga hadli doonaa haddii ilaahay idmo waa ka faa'iidaysan doonaa ilaahay ha nagu anfaco duruusteenna ramadaankana ilaahay ha naga aqbalo khaatumada ilaahay ha noo suubiyo waalidiinteenna iyo mucallimiinteenna ilaahay ha u naxariisto acmaasheenna ilaahay ha ka dhigo khaalisan liwajhi alkariim ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddii mid loo sameeyo oon ru'ya iyo sumca aan midna aan lahayn cilmigeenna ilaahay ha ka dhigo cilmi naafica oo ummadoo dhan anfaca annagana anfaca aakhiriya adduunba qof walboo dhegaystana ilaahay huga dhigo cilmi naafica oo adduunkii adduunka uu waxa weeye ku intifaaco aakhirana uu ku intifaaco ilaahay subxaanahu wa tacaala ha nooga dhigo darsigeenna intaas baan kusoo koobaynaa kitaabkeenna addurar ulbahiya darsigiisii konton iyo labaad hada wabiاllaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat اllaahi wa barakaatu